sida uu sheegay bangiga adduunka dhaqaalaha soomaaliya ayaa la filayaa inuu sameeyo kor oo dhan laba dhibic sagaal boqolkiiba sannadkan halkaa sannadkii hore uu ahaa laba dhibic siddeed boqolkiiba waxaa kale oo bangigu saadaaliyay inuu gaadhi karo kor dhan saddex dhibic laba ilaa iyo saddex dhibic shan boqolkiiba saddexdaas sannadood ilaa shantaas sannadood ee soo socda dhaqaalaha soomaaliya ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sannadkii koob iyo sagaashankii waxaana tobankii sannadood ee lasoo dhaafay korarka dhaqaalaha soomaaliya la degay abaaro soo noqnoqday macluul iyo weeraro argagixiso oo halis geliya ganacsiga iyo nolosha dadkaba bangiga adduunka ayaa qaraar uu soo saaray isniintii shalay ku sheegay in korarka uu saadaariye ee dhaqaalaha soomaaliya ee shantaas sannadood ee soo socda uu ku xidhnaan doono sida dalkaasi uu awood ugu yeesho inuu sida ay hadda wax yihiin kusii wado gaar ahaana isbeddelka dhinaca dhaqaalaha bangigu waxa uu sheegay in cashuurta ay dowladdu qaado ay korortay boqolkiiba sagaal iyo labaatan sanadkii tegey iyadoo dhaqaalahana uu ka soo kabtay abaartii la degtay ee sanadkii ka horreeyey waxaa bangigu intaasi ku daray in dowladda federaalk soomaaliya oo wax kabedel ku samaysay siyaasadaheeda cashuuraha ay qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha hase yeeshee bangigu waxa uu sheegay in inkastoo uu horumarkan yahay mid dhiirigelin leh haddana miisaaniyadda sannadeedka la heli karo uusan ku filayn bixinta kharashaad lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka oo ka mid ah adeegyada asaasiga ah ee dowladdii looga baahan yahay inay u fidiso dadkeeda bangiga adduunka ayaa weydiistay dowladda soomaaliya sida qoraalka lagu xusay inay lacago u qoondayso waxbarashada si madaxa dowladda muqdisho fadhida ay awood ugu yeeshaan abaabulka dhaqaalaha gobollada iyo saaxiibada kale ee soomaaliya taageero si loo horumariyo tacliinta bishii may ee sanadkan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta ay sidan oo kale sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu ku socdo dariiq wanaagsan laakiin waxay ka digtay inuu weli ahaa mid uu nugul amniga oo aan cago badan ku qotomin isbeddel dhinaca cimilada ah iyo saboolnimo daashatay soomaaliya